bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku aastaysan tahay kow iyo labaatanka bisha februari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta ka soconaya magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xuska maalinta afka hooyo oo caalamkao idinlaga xusaya iyadoo munaasabad midda lamidana maalintii shalay ay qabteen magaalada muqdishona ka dhacday xubnaha akademid goboleedka aga iyo sidoo kale midda qaranka soomaaliya munaasabada maanta ayaa waxaa ka qaybgalaya sida lagu wado mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha labada gole ee baarlamaanka ayadoo sidoo kalena marti sharaf kala duwan ay ka qaybgeli doonaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaana si adah looga dareemayaa maalmaha xuska maalinta afka hooyo iyadoona goobaha waxbarashada loogu baaqay in ay hirgeliyaan sidoo kalena ay baraan dadka afka soomaaliga lagana dhiga manaahista wax lagu baranaya midka afka hooyo haddaba maxay tahay ahmiyadda gaarka ee maalintan ay u leedahay afka hooyo gaar ahaan soomaaliya iyadoo sidoo kale inta badan dadka arrimaha ka hadlana ay sheegaan in luuqadda soomaaliga ay haatan u muuqanayso mid sii lumaysa muhiimad waxay leedahay in lagu darso layskuna baraarujiyo afkan maxaa ka dhacay maxaa ku kordhay xaggeebuu u socdaa mustaqbalkiisa maxay noqonaysaa yani markii la sameeyey sagaal iyo sagaashankii ahayd golihii guud qaramada midoobay markii laisku afkartay in la xuso maalinta afkooyo muhiimadda marka la sameeyey marka waxay ahayd in qofku uu noqdo qof ka haqabla luqadiisa hooyo aqoonteeda iyo barashadeeda taasna xasaas loo yeelay waxaa la ogaaday cilmi baarsi la sameeyey in qofku intuu afka hooyo ka yaqaan qofka kale uu ka hal abuur badan yahay uu ka karti badan yahay uu ka soo wax soo saar badan yahay uu ka faham badan yahay ilmuhu marka afkii hooyo la baro wuxuu noqonayaa ilmo dhaqankiisii bartay marka ilmuhu markuu afkiisa barto habnololeedkii oo ay diintii ka mid tahay oo noloshii kale ka mid tahay ayuu fahmayaa haddii qofku uusan afkiisa hooyo marka aqoon intaasoo dhan wuu ka maran yahay dhinaca kale waxaasaa ka xirxiran waddooyinka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xilli maalinta berri ah lagu wado in magaalada ay ka dhacdo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo go-aanka xirnaashaha waddooyinka ayaa ah mid ka soo baxay maamulka gobolka banaadir oo habeenimadii xalay aha warbaahinta loo mariyay shacabka soomaaliyeed inay u dulqaataan maalmaha waddooyinka ay xiran yihiin maalinta iyo maalintii shalay waa maanta iyo maalinta berri ah ayaa la tilmaamay inaysan ka jiri doonin caasimada soomaaliya qayba ka mid a dhaqdhaqaaqa gaadiidka ayadoo la xanibay waxaana maalinta berri ah sidoo kale dowladda ay sheegtay inaysan ka soo degi doonin garoonka diyaaradaha muqdisho wax diyaarada ah sidaa ay tilmaameen gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa soo jeediyey in si deg dega xabsiga looga sii daayo dadka eedeysanayaasha ee wax maxkamad aan marin sidoo kalena qaarkood ay ku xiran yihiin sida uu tilmaamay tuhunno laga qaaday maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ka jawaabayay mudaaharaadyo iyo soo baxyo magaalada muqdisho ay ka dhigeen dad danyar ah oo ay sheegay dadkooda in si qalada lagu xukumay qaarkood halka kuwo kale weli ay xabsiyo ku jiraan kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay caasimada soomaaliya muqdisho gaar ahaanna waaxiga xarunta madaxtooyada oo hoy u ah gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya
xaafiista dumarka ah daryeel gaar ah in loo sumeeyo si gaar ah loo ilaaliyo haweenka waa lagama maalmaan in la rabta arrintaas la suufiyo waxaa kaloo iga dardaar ah in da-yarta lasoo qabto aan lala xirin kuwa da-da weyn oo si gaara carruurtaasi iyagana loo ilaaliyo waa waa arrin iga dardaarana waxaa kaloo aan ku dhiirigelinayaa adiga iyo dalibaadiyaha iyo dhammaan maxkamadaha meesha jooga in meesha qof aan xukumeen ama aan aan lahayn gal inuusan ku jirin xabsiga isla markiiba in la baaro muwaadinka xaqiisa iyo xoriyadiisa loo celiyo haddii ku waxba lahayn dadka dibadbaxyada ka dhigaya muqdisho ayaa ka dalbanaya madaxweyne farmaajo in si deg deg ah cadaalad ay u helaan carruurtooda oo qaarkood la sheegay in si qalada lagu xukumay halka kuwo kale ay xabsi ku jiraan welina aysan helin wax cadaalad a dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa inta badan waxay yihiin kuwa loo soo qaqabto howlgallo ka dhaca gudaha caasimada soomaaliya inta badanina waxay yihiin kuwa lagu tuhmo ka mid noqoshada dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee dhibaatooyinka ka wada gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa kasoo horjeestay magacaabista qaar ka mid a golaha wasiirada u magacaabay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble taa oo maalintii shalay wareegta kasoo baxday xarunta madaxtooyada ee maamulka hirshabeelle magaalada jowhar ay ku sheegeen inaysan meelmari doonin baarlamaanka maamulkaasi waxay ku eedeeyeen qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka in aanu kala tashan soo magacaabista xukuumadan cusub ee uu soo magacaabay madaxweyne cosoble waxayna tilmaameen inay tahay mid uu ballamo badani kaga baxay qaar ka mid a beelaha waxaana xildhibaanadan oo la sheegay inay gaarayeen tiro ahaan ilaa iyo kontomeeyo kulan ay ku yeesheen habeenimadii xalay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waa kan mid ka mid a xildhibaanadaasi oo bahda warbaahinta la hadlay
hal xildhibaan oo inta u yeera ama xildhibaanaha reeraha matela qabailka u matela ama shan toban waxay rabaan ahaadeen inta u yeera u yidhi arrin noocaan aan wadaa gola wasiira sideed u aragtaan gola wasiirada meeqaan ka dhigaa dadka golasha dhinacay ka imaanayaan mara jirtada marka dhibaatada ugu weyn oo ugu taagan xildhibaanada aan dhagaha la taaganaba waa un arrintaan ka shuuraysalaan annagan marka imaanayna waxaa xaggan kuwada shuuraysanaynaa joohanaan wada tegaynaa xildhibaanada waa la wada kulmayaa tanaan idinka gelinaya baan hadda xildhibaanada ballan bixin albaabka ba soo xir shantan diyaarda markii inta waa xiran albaabka way xiran cid la hadlay xalay ka mid ah albaabka way xiran cid la hadlay saaka loo tegay cid la hadlay maanta duurka saxaafadda u yeerta cid la hadlay galabta waa ka saxaafadda idaacada kasii daa waa in aan mafirin waagan ugu wada beriya hadda wadhanba marka waa arrin talaala-aan ba ugu weyn arrinta aan kasoo horjeeda durba sidoo kale beelaha qaadacay ee dega gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka mid ah beesha jareerweyne oo suldaankooda uu sheegay in ballamo dhowra uu kaga baxay madaxweynaha maamulka hirshabeelle waxa uuna tilmaamay inaysan marnaba aqbali doonin golaha wasiiradahi lasoo magacaabay
walaalow go-aanka beesha iskale beesha waxaysa gudbiso ninka oo maaragtay beesha lex odi waaye haddii waxaan ucuntamaan ikay wataal haddii ucuntamaan ikay wataal anise mabdacaas mabdicii leegu ballami oo leegu suncay maaha warsaasaan isku ogeyn cali cabdullaahi balana wuxuu la galay suldaan beesh waxaadi u makasuubinaa weli haddaan asagaa maamuli asaa wuxuu rabay sameeyey hirshabeelle ifcal maashita wamaa calayna ilbalaaqu lmubiinu cali cabdullaahi aniga warkahayna meel ilaahay ogyaha u tagaan
in muddo ayay ahayd wax la hadal hayay soo magacaabista xubnahan labada aqal waa xubnaha xukuumadda ee maamulka hirshabeelle ayadoo haatan ay ka kooban yihiin saddex iyo labaatan wasiir saddex iyo labaatan ku-xigeen iyo shan wasiiru dowle waxaana sidaasi haatan soo magacaabay madaxweynaha maamulkaasi oo sheegay inay tahay kuwan xukuumaddii laga filayay dhowr jeeroo hore ilaa iyo haatan wax war ah oo ku aadan eedeymaha loo jeedinayo madaxweynaha maamulka hirshabeelle kama aanu hadlin qaramada midoobena waxa ay shaaca ka qaaday inay taageeri doonto qorshe lagula dagaalamaya al-shabaab iyadoona taasi beddelkeeda la tayay doono ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaar ahaan kuwa xooga dalka soomaaliya oo ayagu tiro dhowr jeero hore deegaana ka saaray al-shabaab kuwaasoo qaarkood haatan mar kale ay al-shabaab dib ugu soo laabteen qaramada midoobe waxay sheegtay inay ka geysan doonto kaalmo xoog leh sidii al-shabaab looga saari lahaa loogana tirtir lahaa gudaha dalka soomaaliya iyadoo haatan wadamada dane ee arrimaha soomaaliya sidoo kale arrintan hore ay u sheegeen inay ka taageeri doonaan dowladda soomaaliya ugu dambeynna madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kulanka oo waxyaabo dhowra looga hadlay oo ay ka mid tahay amniga iyo waxyaabo la xidhiira ayaa waxaa ugu dambeyn la sheegay inuu kusoo idlaaday saafgarada iyadoo madaxweynaha maamulka jubbaland uu soo dhaweeyey doorashadii muqdisho maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu kusoo baxay wuxuuna sidoo kale usoo jeediyey talooyin dhowr oo ay ka mid tahay siyaasadda cusub ee soomaaliya iyo waxyaabaha laga fili karo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo arbacada beri a lagu wado in magaalada muqdisho lagu caleymo saaro warkii oo aad ka dhegeysanayseen raadio wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa waxaana warka idiin akhrinayay anigu waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu